in ka badan boqol iyo afartan arday oo dhammaysay heerarka kala duwan ee jaamacadda islamarkaana ka aflaxday jaamacadda ganaanay ayaa munaasabad qalajimin ah loogu qabtay magaalada baydhabo munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda bahda waxbarashada waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada faysal maxamed maxamuud oo ka tirsan mas-uuliyiinta jaamacadda ganaanay ayaa ka warbixiyey ardayda qalajibisay ilaa dhowr qaybood oo ku shalbahan kuliyadaha shalgadisan ee jaamacadda biyaas ardayda geedka qalinjibyahayta mayba ku mid ah kalkaaliye iyo kalkaaliso oo ku bahan facultiga ama kuliyadda medicine and health science geedka may kaloo qalinjibyahaye dhaqaalayahan si lamide may qalinjibyahaye management qofka takhasusi maamulka si lamidana ah qof oo taxliiliin karo ganacsiga adduunyada ku dareer oo ku bahay kuliyadda economic and management science sidaasi lamida geekamaynin qalin jibyahaaye ducaad garsoorayaal oo yoona ku bahan kuliyadda qaanuunka iyo shareecada shareeca and low intaasoo ardaya mayba in iska jarana dad an diyaarsan inay qaybaha una xusni kaalin weyn ku qaada doonaan jaamacaddan anka talagalay waana ha ku fikirtay inay bulshadiiyo sidanka faylan waana anka habboon ka adeegan qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda qalajibisay waa dufcaddii sideedaad oo geeka fakoltiya iidan fara badan oo ka qalan bedeladaayan ee dhammaan ardayda jaamacadda ganaana waysinglaa hambalyo hambalyo waa maalin khamiise xaqiiqdii nasashooyin badanna ku qoranayni laakiin jaamacaddun waa jaamacaddii walaka aasaasni oo walaagi tale iyo tusaale un marna qaybtan ka qaadadaani ilaahay sin xafida sheekh aadan sheekh saciid iyo tiimjey iyo macallimiintiis kii safarkii dheeraayoo ku jiraan ku mid ah walbarashada yaa maraaxil leh laakiin sidiisin ogdiin walbarashada walmiilka eg maah waldhammaadowna ma ah marka ilaahay meenka maadyaane inuusu geekaasiin deersii marxaladdan oo ah marxaladdii bajlor digrigii isin dhammaysateen
jaamadan mayla ku bilaawi quulkun ibirkeella ku bilaawi geekinne insha allahu taala aragahaytan geekin ilaahay may qadarey oo jaamadan tan geeka marahayte dufadii siyadeed marahayte heraabtana bowlo konton qof qalan jibiyen bowlo kontonkaasay may laha geeka may la siinsay waxdiin hoob waalidkin hasiinwadii waalidku waxadkaleed idhahalkeed mankanaqdaasan waxdiin idhahalkin qabtaan may kaalay idda shankuraya keenna shantaanaba galaani dhamahayni marka taas marka mayka tusaas aha qiimaha iyo meel raayus dadki geekaya saartiina walku gorada meel raayus magaalada marka ano afka kiija kaadalo iyo waalidiinta mayn mahad nagana jaamacadda ganaana maamulku maamulshe iyo dhammaan howlwadeennadii mayn lana hambalyo hambalyo dufcadan ayaa ah dufcadii sideedaad ee ka qalajibisa jaamacadda ee dhammaysa heerarka kala duwan ee waxbarashada tan iyo markii la aasaasay jaamacadda ganaanay